Berhane Ujola oo ah taliyaha ciidamada ee dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxa uu ku hanjabay in ay dagaal adag la geli doonaan cid weliba oo isku dayda in Itoobiya ay ka hor istaagto helitaanka badda ay xabashidu xoog kula wareegaan xilli uu ka hor hadlayay guddiga baarlamaanka ee Itoobiya ayaa waxa uu Berhane Ujola ka dhawaajiyay in Itoobiya ay hadda yeelatay ciidan badeed isla markaana ay si adag kaga hortagi doonaan dadka ka soo horjeeda damaceeda badboobka ah isagoo sii hadlayay ayuu tilmaamay in ciidanka militariga Itoobiya ay hadda u diyaarsan yihiin sidii ay u rumeyn lahaayeen rajada ay ku taamayeen dadka xabashida ah taasoo ah in ay bad helaan xukuumadda Addis Ababa oo hoggaanka u haya Abiy Ahmed ayaa marka laga yimaado dhulka ay haatan ka haysato Soomaaliya weli u xunsul duubaysa sidii ay u heli lahayd dekedda iyadu maamusho xoog iyo xeelad sidii ay ku heli karto damacan guracan ee ku aadan helitaanka badda ayaa dowladda xabashida Itoobiya ku taamaysaa muddo aad u fog waxayna xoogga saaraysaa sidii ay ku heli lahayd badaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dowladda xabashida Itoobiya oo cadaawad gaamurtay u haysa Soomaaliya ayaa haddana u hanqal taagaysa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd xeebaheeda